cabdirashiid nin hal abuura ayaa hal abuur leh ayaa tahay maansooyin badan iyo tix fara badanna ka tiriyey arrimaha soomaaliya khuseeya dhinacyo kastaba ha taabtaane inagoo arrimahaas daba taagan dhanka qabyaaladda ayaan maanta na khusaysa oon ka hadlaynaa qabyaaladda dadku sibay u aaminsanaayeen oo waddanka soomaaliya wax burburiyey inay qabyaaladahayd ayay aaminsanaayeen balse adigu si kale aad u dhigtay oo aragti kale ayaad keentay oo dood adag aad gelisay arintaas bal adoo wax nooga sheegaya noo bilow bismillahi raxmaan raxiim horta madar aad baad umahadsanta walaale waxaa jira in badan inaad maqlayso soo noqnoqodka ereyga qabiil iyo qabyaalad amase qabiil baana dilay qabyaalad baana dishay dad badan ereygaas waxaan u haystaa anigu kollay erey afka la isugu tiray dhab ahaanna maaha runtii wax cilmi iyo dood sugan ku taagan haddaba si aan taas u ogaano anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya wax qabyaalad la yidhaahdo burburisa dawladeedii ma jirto wax qabiil la yidhaahdo oo dadka soomaalida dhib ku hayana ma jirto sababtuna waxaa weeyaan qabiilka inaynu horta marka hore qeexno ama qabyaalada labadaba si aynu u ogaano in dhibka jira ay ayaga ka yimaadeen iyo in kale ereyga qabiil runtii luqadda carabiga weeyaan asalkiisa laakiin sida suuban waa qabiilo weeye soomaalidana waxaa lagu yidhaahdaa tol marka waa maxay qabiil haddaba qabiilku waa dad aaminsan inay hal oday kasoo wada jeedaan oo hal abtirsiimo ay leeyihiin marka lasii kala dhigdhigo qabiilka waxaa usii kala baxayaa sida loo yaqaan laf iyo jilib dhalyo amase waxaa loo yaqaan hilbo baynu nahay intaas waa loo isticmaalaa oo intuna waa in ku saabsan jirka marka qabiilku marka aynu af soomaaliya ka dhignana waa tol tolkuna sida aad maqlaysa ka socoto waa dad isku xiran marka qabiilku waa intaas waa dad aaminsan in ay ka soo jeedaan hal oday haddaba qabyaaladi waa maxay qabyaaladu waxaa weeyaan qofka oo aamina ahaanshihiisa uu tolkaas yahay inuu uga fiican yahay mid kale amase maahee ahaanshihii uu yahay reer hebel ama qabiilka uu ka dhashay ku dulmiya mid kale oo wax uusan qabiilku xaq u lahayn ku siiya kan kalena uga qaada oo uga dhima wuxuu xaqa ku lahaa labadaa shay buu noqonayaa haddaba su-aasha isweydiinta waa mudan waxaa weeyaan qabiilku muxuu labah yahay yuuse labah yahay cilmiga bulshada haddii aynu ku laabanno qabiilku waa kala duwanaanshada ay leedahay bulshada ama xayawaanka wadarnoolaha ah bini aadamku waa xayawaan wadarnoolo ah marka aynu keenno ereyga wadar waa jamac waa dad badan kala duwanaanshaduna waa ku salaysan tahay af midab diin qabiil qowmiyad madhab intaba waa kala duwanaasho qabiilku marka kala duwana waxyaabaha uu bini aadam kala duwanaado garanay cabdirashiid laakiin arrimaha hadda aadka loo dareemi karo ee afkaarta cusub ama aragtiyada cusub ee la dhihi karo waad kee waad keentay ama waad ka doodeysaa dadku soomaalidu waxay aaminsan yihiin waxa soomaaliya burburiyay inuu qabiil yahay adna qabiil ma burburin baad leedahay marka marka bal intaa si kooban u u abaaro sidee buse qabiil u burburini soomaaliya
waxaa isweydiin sideebu u burburiyay inaynu idhahno ayaa igala haboon marka hore sababta ah markaynu soomaali nidhaahno waxaynu haysanaa bulsho isirwadaaga oo kala qabiila qofka soomaaliga ah marka uu qof kale u yimaado midabka eegi maayo afka eegi maayo diinka eegi maayo wuxuu ka eegayaa tolka uu yahay eeg hadda haddaba su-aasha waxaa weeyaan bulsho kala tol ah oo isir wadaag baan anigu ku magacaabaa cilmiga bulshada soomaalidu inay tahay dad isir wadaag ah isir isir weeye kaasi waa reer hebel kaasna waa reer hebel kaasna waa reer hebel haddaba waxaan isweydiinayaa waxa ay leeyihiin soomaalidu qabiil baa naga burburiyey oo wuu noo dhisnaa oo wuu jira muxuu yahay waa su-aashu anigu waxaan aabisanaha soomaalidu weligeed ayadu qaran ma samaysan ayadu dawlad ma ay samaysan keli a waxay dhacay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu ahaa soominguurinta afkaar ideolojiyad la siman qabiilka oo kala duwanaanshaha qayb ka ah marka dadka aaminsan qabiil baa dawlad naga dumiya waxaan dhihi lahaa markii hore baan dawladba idiin dhisnayn waan gartay taa waan aragtidaada waan fahmay laakiinse marka la doodayo ama arrintaa la fiirinaya qabiilku sidaaba ha ahaado aad u qeexday laakiin miyaan la dhihi karin qabiilkiibaa si xun loo adeegsaday oo la isku dulmiyey oo isagiibaa sida aad sheegaysa wanaagsan inta laga qaaday yaa si xun loo adeegsaday saasuu soomaaliya u burburi u burburiyey miyayn doodaasi mid jirta ahaan karin okay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii la doonayey in la noqdo dawlad wax la yidhaahdo dawladda waxaa ka firsigeeda ahaa maxay ka kooban tahay dadka aanu doonayno inaynu dawladda ka dhigno maxay yihiin ma bulsho kala midaba ma bulsho kala af ahaa ma bulsho kala diin ahaa mashe bulsho kala qabiil ah soomaalidu kala qabiil bay ahayd khaladkii waktigaa la galo waxay ahayd inaan la isweydiin habka dawladeed ku habboon bulsho isir wadaag ah saa daraaddeed qabiilku ma aha wax ama cadow qabiilku waa ahaanshaha ummadeed weeyaan annaku waxaynu nahay qabaa'il dabadeedna qaranka iyo dawladduna waa baahi ay qabaan bulshooyinka adduunka bulshooyinkana lamid ahay sida kuwa kale afka iyo kula diinta ahiba way qabaan baahi dawladeed marka qabiilka waxaa loo adeegsaday wuxuu ahaa shuuciyadiio kale ka soo qaad kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii kadib ama kun sagaal boqol lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii wuxuu jiro dimuqraadiga lagu sheegi jiray labaduba waxay ahaayeen ideolojiyad ka yimid ummado kale oo annaka nala siman saa daraaddeed annaku meesheeni kama anaan dhaqaaqin ideolojiyadii kale ayaa waxay burburisay qabiilkii marka waxaa dulman hadda waa qabiilka tixdaadii maadaama qabiilku uu sheegtay nin hal abuurana aad tahay siyaasaddana aanan xoogba kuusii gelinine hal abuurka aan ka raacne tixdaadii aad ku sheegtay haddaba qabiilkaasi in la dulmiyey oo soomaalidu ay khalad u fahantay oo qabiilba waxba uusan ka duminin bal kusoo dhowow
horta laba tix baan ka tiriyey mid waxaa la yihahdaa garnaaqsi qabiil midna qareen qabiil qabiilka tan waxaan kusoo kusoo gudaneynaya la yidhahdo oo kooban oo qareen qabiil qabiilkii inuu hadlayo wuxuu leeyahay waxaan ahay qabiilo sida aan anigu qabo adinkaa qariban oo garan qaabka nolosha e qalad gaara maan lihi kama liibta kayrkay afar iyo bar qaybihi qaamuuskayga kuma taal qarannimo ma diidani hadalkiinan qadafka ah qaansheegadkiinana qaati baan ka taagnahay qareen baan u baahnahay iyo qaali daacada dacwadayda qaadee qoom yaho wareersani horta qalinka soo qaad buuggana bal soo qabo dhowr qodobna iga hoo qarniyadii horee tegay aadmigii isqoonsaday qaska maanta weli jira maxaa qoorta ii suray qaabiil maanigaa idhi qudhagoo walaalkaa u soo diray quraabkii qumamkiiyo qumbuladii horashiimo lagu qubay qayb miyaan ku leeyahay quwadihiisba haystee hitler hoorka kaga qubay dagaalkii qaboobaa maanigaa qorshayn jiray qaylada ukraine iyo qaxootigan adduunyada bari dhexe qulqulatada quusta nabadda laga yahay maanaa lay qabsanayaa qabqab dhaafay weligii ma qabiil unbuu noqon maanaa qaybshay korea qolof basal haddaan ahay yaa yaa qaawi kugu yidhi qoom yaho wareersane qodob kalena wuxuu yahay haddii aad qabiilkiyo kala qolada diidaan qaran wada mataanaa oon wax qaybiyaa jirin qaadirkeen ma uumine diin laysku qabay oo laysku quurshay midabke maxaad qaadanaysaan kaasna wuxuu ahaa qareen qabiil si guud inagoo soo koobayna haddaba qabiilku hadduusan duminin kelimada kooban qabiilka si dulmiga looga daayo maxaad dhihi lahayd soomaalida oo qabiilku suu yahay sida aragtidaadu ay tahay loo adeegsado kelimo dhowr kelimo kooban anigu waxaan odhan lahaa qabiilku waa ahaansho qarannimaduna waa baahi aan qabno soomaalidu waa in ay garato in qabiilku uu yahay xalka ummadda in ummadda laga daayo ideolojiyadan ama diinta ku dhisan ideolojiyadan galbeedka ku dhisan oo lagu duduminayo ahaanshihii ummadda waxa khaldan soomaaliya waa dowladda waxaana saxsan qabiilka kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid aadan aw yuusuf oo arrimaha qabiilka aanu ka wareysanaynay waad mahadsantahay cabdirashiid aad baad umahadsantahay mudar